alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin fi shayطaani yacridu libni aadama qaala allahu tacaala waqul rabbi acuudu bika min hamazaati الshayaaطiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun fi shayطaani yacridu libni aadam fasligan ama baabkan wuxuu ku saabsan yahay shayطaanka oo yacridu u soo banbaxaya libni aadama ibni aadamka hadduu shaydaan kuu soo banbaxo wasaawistiisa aad dareento maxaad leedahay shaydaanka waxaad arkaysid ma aha innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu shaydaan iyo kooxdiisa way ku arkaayaan iyo dadkiisa waa jinnigii shayaadiinta way ku arkaayaan laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxay idinka arkayaan meelaadan adinku ka arkaynina macnaa way idiin jeedaan marka shaydaankaas aadan u jeedin ee ku waswaasinaya sideed uga hortegi kartaa oo iskaga difaaci kartaa aayaad iyo axaadiidba shiikhu waa noo keenaya qaala allahu tacaala waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaadiin waqul waxaad tidhahdaa nebi maxamedu rabbi yaa rabbi rabbi o acuudu bika allow waxaan kaa magangelayaa min hamazaati shayaadiin ay min wasaawis shayaadiin alhamazaat waa alwasaawis yacnii waswaasyada shaydaanka ayaan ilaahu kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa rabbi yaa rabbi rabbiyow an yaxduruunii shayaadiintu inay ii soo xaadiraan ayaan ilaahu kaa magangelayaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu kaana yaquul nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray acuudu biاllaahi asamiici alcaliimi min ashayطaani alrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafdih لqowli اllahi عaزa wajل وإma ynزغnaka min الشhayطaani نزq faاstacid bالlah inahu huwa الsamiiع الcaliim acuudu bاllaahi الsamiici الcaliim acuudu billaahi allaan magangelaya allihii الsamiici maqlida badnaa oo wax walboo lagu hadlaya maqlaya alcaliimi aqoonta badnaa ayaan magangelayaa waxaan ka magangelayaa min الشhayطaani shayطaankii alrajiimi la dheereeyo oo la fogeeyey waxaan ka magangelayaa min hamsihi waswaaskiisa wa nafkihi iyo kibirkiisa wa nafhihi iyo sixirkiisa annafqu waa alkibru waalcujub nafkiga waa alkibru waalcujub yacnii isla weynin iyo iscajabin wey shaydaanku hadda wuxuu rabaa inuu kugu tuuro isla weynin inuu qalbigaaga galo wuxuu rabaa inaad isla weynaatood iscajabiso alkibru wاlcujbna waa waa min asbaab اlhalaag qofka wuu ku halaagsamaya camalkaaguna waa ku burayaa haddii aad iscajabiso oo acmaasha aad samaynayso ay kula weynaato ay ku cajabiso waxaa khatar in acmaashaada ilaahay baabi'iyo subxaanaه wa tacaala marka waa inaa ilaahay ka magan gasho waswaaskiisa waxaa leedahay acuudu biاllaahi الsamiici اlcaliim min الshayطaani الrajiim min hamzihi baan ilaahay ka magangelaya waswaaskiisa wa nafkihi iyo kibirkiisa wa nafsihi iyo sixirkiisa ayaan ilaahay ka magangelayaa shaydaanka waswaaskiisa in ilaahay laga magan galo aada iyo aad ay muhiim u taha maxaa yeele dadka in badan oo ka mid ah shaydaanku wuxuu ku dhibaateeyey waswaas shaydaanku aada u waswaasiyaa meesha aad ka nugushahay ama uu arko inaad ka jilcan tahay ayuu mar walba kaa soo weerarayaa shaydaanku dadka qaar waxay u nugul yihiin wasaawistay u nugul yihiin waswaaska markaasuu ku ciyaarayaa caqligooduu ku ciyaarayaa waswaaskii wuu ku siyaadinayaa qofba meeshii uu markaa ka nugul yahi uuna ka galayaa waad aragteen dadka qaar badan oo ka mid ah waxaa waswaaska uu ka galaa dahaarada waa ku ciyaarayaa shaydaankii marba marka ka dambeysa waswaaskiis waa sii fogaanaa ilaa uu gaaro sida waali oo kale qof waalan oo kale uu qofku noqdo waa weyse qaadanaya wuxuu ka shakinaya inuu weyse qaate musqushuu galayaa hal saac u dhex fadhinaya wuxuu ku daahaya waa maxay ma aha xaaje gudasho wuxuu ku daahaya biyuhu isticmaalayo ka waswaasaya markuu biyaha isku shubo jirkii biyaha gaar wuxuu isleeyahy qoyaankan waa amay nijaasadii tahay so haddana dhaqaya biyuhu ku dhaqo haddana kasii shakinaya le amay haddana nijaasadii tahay hal saac uu isdhaqaya musqushuu ku jira faniinkii gaaraba wuxuu rabaa inuu dhaqo waa dhibaato qaar wuxuu ka galaa salaadii salaaduu xihanayaa maanta dha wuxuu ka shakisan yahay ma xirata mase ma xihan hadda allaahu akbar uu leeya waa la qaylina waana shakisan yahay inuu yidhi in kale wuxuu le weli ma aan dhihin ama sidii la rabo umaadan dhihin waad aragteen kuwa waswaaska qaba in badan salaadaha markay gelayaan waxaa islahay qofkan ma fiyooba waa qof waalan marka hore si kaloo asiga iska dhigaya gacmahuu taagaya jirkiisa dhan wuxuu ka dhigaya adeeg xaalad kalu galaya qofkii asigiiba ma aha indhaha waa taagayaa markuu allaahu akbar yidhaa uu leeya maya maya maya qaar waxaa arkay dhaha maya maya isma qaban isma qaban uu le asaa isla hadlaayo weli isma qaban haddana waa ku celinaya ثalaaثa maraat arbaca maraat waxaa aad ula yaaba hadda ka hor aan arkay nin min awali salaa ilaa imaamka ka baxaya salaadda waa isku qabala ahayd jamaacadii markii salaadda la xiranayo masaajidka soo galeen waxaa salaaddii laga baxay oo imaamkii salaama noqsaday asoo salaaddii weli isku qabala'da markaasuu keligii wuxuu tegay meel tiir ah markaasuu haddana bilaabay ilaa toddoba saac ee baruu waday laga gaaro salaadda waa isqabala ahayd jihaaduu ku jiraa laakiin waa jihaad min ashayطaan waa rafaadsan yahay qofkaasi mafi ma fiyooya mise waa qof waalan waa qof waalan waa ma looga tashanayo qof iyo inuu yahay heerkaa waxa gaarsiiyey ogaada waa waswaas marka hore meeluu ka soo bilaabay laakiin hadda wuxuu ku dhammaaday ilaa toddoba saac iyo bar laba saacadood agtood salaaddu inay isqabala'da waa mushkila waswaaska marka qofka inuu ka digtoonaado aaday muhiim u tahay haddaad aragto qof waswaas badan waaliya ka soo socota khataruu ku jiraa qofkaasi inuu waa shookarka u saaran yahay hadduu waswaasku qofka ku bato hadda ka horna waxaan arkay nin markuu musqusha galo uu ka soo baxo oo weyse qaato kitaabka hadduu meel uga dhaco waa dhaqaa kitaabka dhan wuu dhaqayaa biyuhu dhigaya buuggii iyo kitaabkii waxa dhan waa dhaqa wuxuu leeyahay nijaasaa gaarta maradiisa meel yaraa wax ka gaaraysa kala bar waa dhaqaya markaasuu maantao dhan qaybta hooseo dhan waa qoyan tahay jirkiisa qamiisku waa dhaqan yahay macawiistu waa dhaqan tahay maantao dhan biyuu isku shubaya musqusha hadduu galo lagama sugo laba saacadood saddex saacadood oo ku jiraya waa xanuun walidaalika ibnuاlqayim raximah اllah wuxuu leeyay waswaasku waa nooc min aljunuun waa nooc waalida ka mid ah waa nooc waalida ka mid a qofka inuu iska ilaaliyo w rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aalaa la weydiiye waxaa la yidhi alrajulu yajidu shaya fii salaatihi ninku salaaddii waxbuu dareemayaa ma ka baxayaa salaaddii rasuulka ilaahayo macnaha wuxuu dareemayaa aaryaa kaa timiduu is leeyahay asoo salaaddii ku jira nabiga calayh isalaatu wasalaam hadal qaacido ah ayuu siiyey wuxuu yidhi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan yuusan salaada ka bixin ilaa uu shanqarya dhawaaq maqlo aaryadii dhawaaqeedii ilaa uu maqlo ama urkeedii uu dareemo urkeedii uu soo galo waa yaqiin soo maaha xadiidka waxay culimmadu ku fasireen laa yansarif xataa yatayaqan way xadiidka macnihiisu salaada yuusan ka bixin ilaa uu yaqiinsado ou hubsado in waxa weeye uu yacni weysadii ka burta laakiin shaydaanku waa kugu ciyaarayaa aaryaa kaa timid uu ku leeyay waxba kaa imaan hawo been iyo qabow beenuu ku dareensiinayaa ayadoo waxba kaa imaan markaas salaada ka baxaysa waa kugu ciyaaraya waxyaabahaas marka maxaa uga badbaadi kartaa ducadan ku dadaal acuudu billaahi min ashayطaani acuudu billaahi الsamiici اlcaliim min ashayطaani الrajiim min hamzihi hamziga waa waswaaskiisii wey wanafkihi iyo kibirkiisa wanafdihi iyo sixirkiisa ilaahan ka magangelaya ilaahay ka magangala subxaana wa tacaala liqowli اllaahi tacaala waima yanzagannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllaah waima yanzagannaka min ashayطaani waima yanzagannaka haddii fasaad iyo dhibaatayn min ashayطaani xagga shayطaanka ay kaaga ahaato nasqun dhibaatayn nasqiga waxa la yhaha waa fasaadka yacni inuu ku fasahaadinayo shaydaanka hadday xaggii kaaga timaado fastacid billaahi ilaahay ka magan gal acuudu billahi min ashayطaani اrajiim dheh inahu allah huwa samiicu waa alla maqlid badan liaqwaalikum hadalladiina alcaliimu liaxwaalikum xaaladihiinana ku aqoon badan aayaddan asigoo nebigu ku dhaqmaya sala allahu calayh wasalam ayuu wuxuu dhihi jiray acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashayطaani اrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafdih wاladaanu aad adinkuna yatrudu shayطaana shayطaanku waa eryayaawe adinka shayطaanku waa ka cararaa qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam ida udina bالsalaati adbara shayطaanu walahu duraad haddii salaada la adimo shaydaanku waa dubur jeediyaa wuu cararaa walahu duraadun xaaluu aaryo leeyahay asoo aaryo sii daynayuu cararayaa faidaa qudiya الnidaa'u haddii adinka la dhammeeyo aqbala shaydaanku waa soo qaabilaya waa soo noqonaya faidaa huwiba bisalaati salaada haddii la aqimo adbara waa cararaya waa dubur jeedinaya yacni uqiimat الsalaa faidaa huwiba bimacnaa waa uqiimat الsalaa faidaa qudiya tahwiibu aqanka haddii la dhammeeyo aqbala shayطaanku waa soo qaabilaya akhrajahu shaykhaan min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu wa qaala suhayl bn abi saalix arsalanii abii ilaa bani xaarisata wa macii ghulaamu lana aabbahay baa i diray buu ilaa bani xaarisata reer bani xaarisow ii diray wa macii ghulaamun lanaa xaalow ila socda buu yidhi addoon annaga aan leennahay aw saaxibun lanaa ama nin saaxiibaan annagu leennaha waa shakun min araawi ma ghulaamun lanaa buu yidhi mase saaxibun lanaa fanaadaahu munaadin waxaa u dhawaaqay mid dhawaaqa min xaa'itin beer xaggeed ayuu uga dhawaaqay bismihi magiciisii buu ku dhawaaqay waxaa magaciisa loogu yeerayaa waa ninkii la socday fa ashrafa aladii macii cala alxaa'id ninkii ila socday wuxuu fiiriyey beertii falam yara shay-an waxba muusan arag magaciisaa looga dhawaaqay beerta dhexdeeda beertii markuu fiiriyey cidna looma jeedo fadakartu dalika liabii arrinkaas waxaan u sheegay buu yidhi aabbahay suhaylaa dhahay aabbihiis abuu saalix buu u sheegay fa qaala wuxuu yidhi abuu saalix low shacartu haddaan ogaan lahaa annaka talqaa haadaa inaad arrinkan la kulmayso lam ursilka kuma direen buu yidhi walaakin idaa samicta sawtan haddii aad dhawaaq maqasho fanaadi bisalaati salaadda ugu yeer yacni kelimaadkii salaadda dheh wey allaahu akbar allaahu akbar waa adinkii fainii samictu abaa hurayrata radia allahu canhu yuxadidu can اnabiy salى اllahu alيه waslm annahu qaal ina ashayطaana ida nuudiya bisalaati adbara shaydaanka haddii salaada lagu dhawaaqo oo loo adimo salaaddii adbara wuu dubur jeediya shaydaanku marka wuxuu yidhi haddaa cod maqasho macnaha wuxuu ishaarayaa waxaa u dhawaaqay ee aan la arkayn inuu yahay shaydaan ku ciyaaraya hadduu marka codka noocaasa dareemay ee dhawaaqa noocaas ah wuxuu yidhi adin adin ku dhufo allaahu akbar allaahu akbar dha shaydaan waa cararaya meeshuu jooga waa ka baxsanaya akhrajahu muslim wa qaala abu dardaa radia allahu canhu qaala qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yusallii waxaa istaagay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yusallii xaaluu yahay mid tukanaya fasamicnaahu yaquulu waxaan maqalnay nabiga asigoo dhahaya acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay asigoo dhahaya acuudu billaahi minka allaan kaa magangelayaa nebigaoo leh ayaan maqalnay uma qaala kadib wuxuu yidhi alcanuka bilacnati illaahi alaaan waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahi alaaan saddex jeer nabigaa dhahaya calayh isalaatu wasalaam wabasata yadahu nebiga gacantiisa ayuu fidiyey kaannahu yatanaawalu shay-an waxaad mooddaa inuu wax laacayo falamaa faraqa min asalaati markuu salaada ka faaruuqay qulnaa lahu waxaan ku nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi samicnaaka taquulu fi salaati shay-an waxaan ku maqalna adigoo salaada dhexdeeda wax sheegaya lam nasmacka taquuluhu kumaanan maqlin adigoo sheegaya qabla daalika markaa ka hor salaada wax aadan ku sheegi jirin oo aanan hore kaaga maqal ayaan kaa maqalnay salaada dhexdeeda adigoo ku sheegaya wa ra'aynaaka waxaana ku aragnay basata yadaka adigoo gacantaada fidiyey maxaa cusuboo jira way rasuulka ilaahiyo maxaa soo kordhay qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam inna caduwa allaahi ibliis cadowgii alleh ibliisa jaa'a wuxuu la yimid bishihaabin dhimbilo oo min naari naar ah liyajcalahu si dhimbilahaasi uu u yeelo fii wejhi wejigeyga wejigeygu rabo yidhi inuu dhimbilo naara ku gubo dhimbilo daba macnaha faqultu waxaan idhi acuudu billaahi minka alaaa maraat ilaahay baan kaa magan gala baan idhi buu yidhi saddex jeer uma qultu kadibna waxaan idhi alcanuka bilacnati illaahi taama waxaan kugu lacnadayaa nacladda ilaahay ee dhammaystiran alaaa maraatin saddex jeer baan ayaduna idhi falam yastakhir yacni gadaal uma usan bixin uma aradtu akhdahu kadibna waxaan rabay buu yidhi inaan soo qabto shaydaankii baan rabay inaan gacan kusoo dhigo wallaahi allaan ku dhaartay lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan haddii aysan jiri lahayn ducadii walaalkeen sulaym walaalkeen sulaymaan la asbaxa shaydaanku wuxuu noqon lahaa muusaqan mid la xiro inta soo qabtaan xirxiri lahaa buu yidhi oo yalcabu bihi ay ku ciyaaraan wildaanu ahli lmadiina caruurta reer madiina ciyaar ka dhiga lahaa buu yidhi inta meel ugu soo xiro haddii aysan jiri lahayn dacwadii walaalkay suleymaan hablii mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdi ducadu waa middaas ilaahu waxaad ay siisaa mulki cidna aan u suubanayn aniga gadaashay mulkigaasna waa maxay waa in ilaahay u sakhiray jinniga oo ay la shaqayn jireen suleymaan calayhi salaam marka waa mulki ilaahay uu siiyey sulaymaan cid ka dambaysana aysan u habboonayn in la siiyo haddaysan ducadaas jiri lahayn inta soo qabtaan soo xiri lahaa buu yidhi axaadiid qaar waxaa ku jirta inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo celi lahay buu yidhi tiirarka tiir ka mid ah markaasay caruurta reer madiina ku ciyaari lahaayeen xadiidkani marka waxaa ku jirta inuu nabiga calayh isalaatu wasalaam ilaahay ka magan galay shayطaankii oo yidhi acuudu billaahi minka waxaa xadiidkan ku jiroo kale ishkaal ishkaalkuna waxaa weeye salaada dhexdeeda sidee nebigu ugu hadlay sala allahu calayh wasalam hadalkaani waa hadal khitaabahoo cid lala hadlaayo qofaa lala hadlayaa soo ma acuudu billaahi minka waxaa khilaaf ka jira bayna alculamaa qofka hadduu salaad ku jiro ou ilaahay xusayo subxaanahu wa tacaala oo dikrullaahi kelimada uu ku dhawaaqo salaaddiisa waxba u dhibi mayso sida maalan waa hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilaah salaaddiisa waxba u dhibi mayso maxaa yeele alxamdu lilah waa dikrun lilah caza wajal laakiin yarxamuka allah ma dhihi karaa ninka maqlaaya ninka maqlaaya yarxamuka allah ma dhihi karo culamada qaaraa qaba inuu dhihi karo laakiin saxiix ma aan qowlkaas sida saxiixa waa inuusan dhihi karin yarxamuka allah hadduu yidhaahdona salaadiisu way buraysaa hadduu yarxamuka allahu yidhaahdo cilmina uga sugan yahay hadduu inuu hadduusan jaahil ahayn hadduu jaahilya waa macduur laakiin hadduusan jaahil ahayn uu og yahay hadalka in sala- salaada uu yacni burinayo kadibna uu yarxamuka allah yidhahdo salaadiisu baatilay noqonaysa waa inuu kusoo celiyo nebiga calayhi salatu slam hadda halkan wuxuu isticmaalay alfaad uu kula khitaabayo shaydaankii wuxuu ku yidhi acuudu billaahi minka yarxamuka allahi la mid taha sooma wuxuu kaluu yidhi alcanuka bilacnat illaah alimaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu uga jawaabay wuxuu yidhaahday yuxmalu hada calaa annahu kaana qabla taxriimi alkalaami fi salaa yuxmalu hada xadiidkani waxaa lagu ximbaarayaa clى annahu kaana qabla taxriimi اlkalaami fi الsalaa arrintan ama xadiidkani inuu ahaa intaanan hadalka la xarimin salaada dhexdeeda waqti waxaa jirtay in salaada dhexdeeda lagu sheekaysto ay bannaaneyd salaadda ayadoo la tukanayo ayaa waxaa bannaanaa in lagu dhex hadlo oo nin walba ninka ku garab tukanayo uu la hadli karo oo xaalkiisa iyo la sheekaysan karo salaadiina uu ku jiro marka hore sidaasay ahayd kadibna arrintaasi ilaahay subxaana wa tacaala waa xarimay waa la nasakhay xukunkii hore ee ahaa in la ogolaado in salaadii lagu dhex hadlo waxaana soo degtay qowl llaahi caza wajalla waquumuu lilaahi qaanitiin waquumuu lilaahi qaanitiin waxaa laga qaatay in la aamusayo oo aan la ogolayn hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas salaada dhexdeeda ma suubana lamana ogola shay ka mida dadka hadalkooda in salaada lagula dhex hadlo mamnuuc wey laakiin intaan la xarimin ka hor ayuu xadiidkan ahaa sidaasaa lagu lagu fasiray oo lagu tawjiihiyey culamadu ku tawjiihiyeen waa intaan hadalka la xarimin ka hor wa qaala cuhmaan ibna abilcaas xadiidkan marka muslim baa soo saaray saxaabigiisuna waa abudarda mualifku waa sheegay wa qaala cuhmaan ibna abilcaas radia allaahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina shayطaana xaala baynii wa bayna salaatii wa bayna qiraa'atii yulbisuhaa calaya shayطaanka ayaa xaala baynii wa bayna salaatii wuxuu kala dhex galay buu yidhi aniga iyo salaadayda wa bayna qiraa'atii iyo aniga iyo qiraa'adayda qur-aanka aan akhrinayo iyo salaaddii aan tukanayay intaba shayطaana iga soo dhex galay buu yidhi yulbisuhaa calaya aayadihii qur-aanku iskaga kay daraya qur-aankii aan akhrinayay ayuu iskaga kay qaldaayaa markaan qur-aanka akhrinayo fa qaala sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi daaka shaytaanunkaasi shaytaan wey yuqaalu lahu shaytaankaasi waxaa la yidhaahdaa khinzab khinzab baa la yidhaahdaa khinzab waa kha'da waa loo hoos dhigayaa fa idaa axsastahu haddaad dareento fatacawad billaahi minhu ilaahay ka magan gal wadful can yasaarika bidixdaadana u tuf alaaan saddex jeer waxaad bidixdaada markaad shaydaanka aad dareento salaadaadii inuu kaa waswaasinayo aad dareento qiraa'adii inuu kaa qaldayo aad dareento ilaahay ka maangal waxaad leedahay acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim bidixdaadana saddex jeeraad u tufaysaa meeshaas laakiin inaad ku baraarugtaan w waa tufaysaa macnaheedu waa candhuuf maaha waxaa la tufaayo dadka qaar si qaldanay xadiidka u fahmeen markaasu wuxuu candhuufaynayaa qofkii bidixda ka taagnaa candhuufku tufaaya sax maaha waxaa la rabaa waa aariya yacni waa neef neeftaada wey waa neefaan candhuuf wadan oo qofka jembigaaga joogana aadan ku aadan ku wasakhaynayn candhuuftaada marka saddex jeer ayaa waxaad tufaysaa tufid aan candhuuf wadan fafacaltu daalika arrinkaas ayaan sameeyey buu yidhi faadhabahu allaahu canii ilaahay waa iga kaxeeyey akhrajahu muslim saxaabigan xadiidkana waa tijaabiyey uu ku dhaqmay uu ku camal falay hadda nebiga calayi salatu slam wuxuu sheegay in awalba waa xaq wey wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyi arrinta nebiga u sheega u sameeyey calayhi salaatu wasalaam markiiba ugu dambaysa arrintaani aadaan ugu baahanah qof aan salaaddiisa laga soo dhex gelin waa yari ah bal dadka qaar awalka salaadda ilaa aakhirkeeda wuxuu tukada ma yaqaan waxaaba laga yaba inuu iska tukanaayo markuu takbiirta imaamka maqlan oo uu iska rukuuco isku sujuudo laakiin uusan ka warqabin qofna asigoo meel dhexa u maraysaa maskaxdu baxaysaa waxaas waa shaydaan waxaasaa qalbigaada u bixinaya ee salaadaada kaa mashquulinaya shaydaan wey wuxuuna nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam shaydaankan la yihahdo khinzab salaadda markii la aqimo inuu cararayo sida xadiid hore aan ku soo marnay markii aqinka uu dhammaado salaada la tukanayana inuu imaanayo sufuuftuu soo dhexgalaya markuu nebigu leeyay alai salatu slam dulduleylada hala xiro uu leeyahy sudulkhalal waxa laga xiraaya waay waa khinzab waay wax laga xiraayo wuxuu rabaa inuu ku waswaasiyo salaaddii kaa waswaasiyo haddaad marka furjo u bannayso waa soo dhoweysa duleylka adiga iyo ninka idiin dhexeeya markuu aad u bannayso macnaheedu asigayaa soo galaya kadibna wuxuu bilaabayaa inuu ku waswaasiyo oo waxyaabo badan kugu soo rido ku yidhaha waxaasi waxaa xasuuso meel hebelaa waxaas uga soo tagtay ninkii hebel ahaa maanta maada wicin uu ku leeyahay hadda waxaa laga yaabaa inta hore o dhan inaa hilmaamsaneed wuxuu kugu soo ridayaa nin ballan muhiima kaala dhexaysa markaasuu ku leeyahy ninkii maanta lamaadan xiriirin ogow kadibna sheekadu kuu sii wadaya waxaa kala xiriiri lahayd iyo waxyaabahaad ka wada hadli lahaydeen hadduu su-aashaa ku weydiiyey maxaad uga jawaabaysaa khalaas waa tagtay cashir kalead ku jirtaa salaaddii waad ka baxday maskaxdaadii ma joogto inaad isdaba qabataa la rabaa haddaa waswaaskaas dareenta maxaa leedahay acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim saddex jeer alada bidixda ad tufaysaan wa qaala abu zumayl abu zumayl za-da waa la godayaa magaciisa waa simaak ibn اlwaliid magaciisa waa simaak kaaf baa u dambeeya simaak ibn اlwaliid ibn cabdilbar alimaam ibn cabdilbar raximah اllah wuxuu yihi ajmacuu calaa anahu hiqa waxaa la isku waafaqay buu yihi ninkaani inuu hiqo yahay simaak ibn اlwaliid waxaa la isku waafaqay inuu hiqo yahay nin lagu kalsoon yahay inuu yahay waa taabici marka abu zumayl waa taabici qultu libni cabaasin radia allahu canhuma ibna cabaas baa waxaan ku idhi maa shay-un ajiduhu fii nafsii yacni shay-an min shakin maa shay-un shay waan maxay baan ku idhi buu yidhi ajiduhu aan dareemayo fii nafsii naftayda aan ka dareemayo yacni wuxuu ula jeedaa shay-an min shakin yacni wax shakiya baan dareemayaa maxaa dhacay fa qaala lii wuxuu ugu yidhi idaa wajadta fii nafsika shay-an naftaada haddaad wax ka dareento faqul waxaad tidhaahdaa huwa alwalu waalaakhiru waaaldaahiru waalbaatinu wa huwa bikulli shayin caliim waa asmaa ka mida min asmaaءi اllaahi caza wajal huwa alأwalu allah subxaanah wa tacaala waa mid ka horeeya nebigaa fasiro wuxuu yidhi falaa shaya qablah wax ilaahay ka horeeya ma jiraan wاlآakhiru waa mid ka dambeeya falaa shaya bacdah wax alla ka dambeeya ma jiraan wاlظaahiru allah subxaanah wa tacaala waa mid ka sareeya falaysa fowqahu shayun wax ilaahay ka sareeyana ma laha waalbaatinu allah subxaana wa tacaala waa midka baatinka oo bimacnaa axwaasha addoommadiisa ka warqaba bicilmihi wa tadbiirihi wa basarihi kula jooga falaysa duunahu shay-un wa huwa bikulli shayin caliim wax walbana ilaahay waa mid ku aqoon badan subxaana wa tacaala xadiidkani waxaa soo saaray alimaam abu daawuud raximah llah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin